balanbala hadda la keenay waa toddoba qof weeye toddobadaa qof waa isku reer lix waa dumar midna waa odagii reer ka dhalay lixda dumarka laba waa waaweyn afarna waa yaryar maxaa ku toddobadaa qof baa dha- hadda isbitaalka taala maxaa ku dhacay dadkaas aad sheegtay in isbitaalka ay yaallaan dadkaan markaan tegay oo isbitaalka ugu tegay oo midabkoodu aada u il daran yahay dadkii waday markaan wareysay waxay sheegeen ida darisa neef beel oo dhashay hilibkii in la qaybsaday oo la cunay hilibkaana dadkaa inuu sababsaday keligoodna maahane waa dad badan weeye magaalada guraceel waxaa la sheegayaa ilaa dhowr gaare ay dad u qaabeeya ka oo dad badan isbitaalka guraceel loo dhigay waa tahay n hilibkan aad sheegtay inay cuneen wax baaritaana iyo ma lagu sameeyey markaan waraystay nin dadka waday oo la yidhaahdo aadan lacabdigeelle oo reerkoodii ay yihiin dadka wuxuu ku dhacay waa ii sixi waayey hilibka wax alla waxa ku dhacay dadka miyiga waa taqaanaa ileefa geela markuu ama xanuunsadaa ama layska qasho hilib beriya way isugu yaraan oo dariskaa la gaarsiiyay oo way qashaan hilibka hilib cillad lagu ogaa ma aha leef geela oo la qashay oo la cunay buu ahaa ma garata waa gartay
Een, dadkaasuna reerkan keli ma ahane ciddii eh, leefkaban ahayd oo qaatay ayaa dad fara badan ilaa ilaa afartan dad ka badan baa magaalada guraceel loo daadguriyaa lagu yiri wararku saas igu soo gaarayaan waa tahay n haddaad booqatay adigu madaxii arrimaha bulshada degmada balanballaan tahay haddaad booqatay isbitaalka bal sawir ka bixi dadkan maxaase kaaga muuqday dadka wallaahi liyow dadku qaarna waa miyir lacaayeen oo miyirkoodu ma- ma- miyir ma lahayn ilaa ilaa afar ruux oo weliba afarta qof oo u yaryar oo dumar ah afartaasu miyir ma lahayn laakiin saddex waaweyn oo odagii reer ka lahaa iyo laba dumar oo midu hooyadii dadka dhashay tahay miduna gabar roon tahay saddexdaas isha indhaha way kala hayeen waxa ila hadlayna hadda hal qof baa mar yaa yaa yaa ila hadlay saddexdaas qof oo waaweyn miyirkooda waxaad moodaa inuu xoogaa inuu isbedel ka muuqanayay laakiin afartaa yararkaa wax miyira ma lahayn hase haatee isbitaalka een, aad baa loogu gurmanayo caawin badan iyo hawlgal badan baa ka soconaya waa tahay qofka kula hadlay aad sheegtay n inuu ku jiray dadkan isbitaalka la dhigay muxuu kuu sheegay qofka ila hadlay oo ila hadlay waa waa waa hooyadii reerka weeye mar bay ila hadashay wax alla waxa hilibkan ku ogeyni wax dhiba ma lahayn cid dariskanaga ah noo keentay bay tiri oo qayb noo keentay oo neefka geelaha ka dhintay xanuunkana ayakaa nooga horreeya ayakila xanuunku waa ku dhacay bay tiri waa tahay dhakhaatiirta ma xogga waraysatay n la tacaalaysa dadkan markii la keenay dadka oo boroosku soconaya howlgalku bilowday baan isbitaalka booqday marka dhakhaatiirta wixii warbixina dib baan kasoo sheegaynaa bay dheheen laakiin hadda baaritaanaha ku wadnaa bay dheheen magarab waa yahay ma tagteen idinka ka maamul ahaan goobtii dadkan ay ku soo sumoobeen hadday ahaan lahayd inaad dadka n reer guuraaga aad kaga digtaan in ay hilibkaasi ay cunaan waxa weeye waa waa sax meesha dadku horta ku sumowday oo hilibka ku cunay ee oo xanuunku ugu yimid waa xag duuda soomaaliya maahan waa waa etoobiya gudaheeda weeye adeed maamulna waddan kaloo etoobiya iska gal maahana waa inuu xariir helaa weeye marka sidaas la hadligeed cudurdaar aawadiis yaallaan halkaas anaku aanan u aadin akhbaartana wakti dhow baaban helnay laakiin waxaan wadnaa si aan dadad kale aan ugu diro oo carradii ciddii hadda dadkaa laga soo qaaday afar qof baa joogtay baa leeyahay afartii qof hadda inay ayakii xanuunka kusoo goyi dooday in kale war lagama hayo kuwaas la hadligeed si loo hubiyo ama meesha xiga loo keena dad baa kalaa u diraynaa waa tahay deegaankan ay dadkan ku soo sumoobeen magacii haraale tuulada haraale meel agteeda ayaa cid kor deganayd ciddaa hadda sootay haraale ay baraaga ku lahaayeen meel u dhow oo la yidhaahdo cilmadiga ku magacaaban cilmadiga ku magacaaban ama miid cali siiri ee waa aada isku meela weeye halkaas cidu deganayd oo